hay-adda maarayntii masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo weliba gargaaraha bini'aadanimo oo degdeg ayaan dirtay waxaana ku mid ee deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle oo dadka deegaankaas iyo saameynka weeldhatay abaaro iyo dagaalada ku jira deegaanadiio deegaanada nasiibkan weeldhaday in bulshadii ku faa'iidaysadaan deeqdun raashinka ee hay-adda soodmoon ku tiragalay iyo weyba shalayana qoor dheere iyo raagageele ee maamulka hirshabeelle maadaama iyo ka barakaceen qoysas danyare waana aan baahan in lagu ab walyaabo noolala asaaskan ee maadaama laka guda jaro bilo barakaysan ee ramadaan unkureen agaasimaha waaxda gargaarka maarayntii masiibooyinka qaranka ee hay-adda sodma sahra ali yuusuf iyo ku hadli walyaabo ka koobanyay deeqduun gargaarka oo landiri deegaanada qoor dheere iyo raagageele waxaan joognaa baqaarka weyn keydka hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma waxaan halkan ka sagootineynaa sagaal baabuur oo raashina raashinkaas oo kusii jeeda deegaanka maamul goboleedka hirshabeelle degmooyinka qordheere iyo raagaceelle waxaa garabkayga taagan nabadoonka deegaamadaas nabadoone waxa aan maanta halkan kugu wareejinaynaa sagaal baabuur oo raashin ah oo gargaara oo hay-adda maaraynta masiibooyinka u dirayso dadka walaalaheenna ee degan deegaanada aan soo sheegnay ee ah qordheele iyo raagaceelle waxaan rajaynaynaa raashinkan inuu ku aaday xilligii loogu talagalay oo munaasabka ah inuu ku aaday dadkana looga faa'iidayn doono waana mas-uuliyad idin saaran annagana aan gudanay waajibaadkeeni nabadoonka deegaanada qoordheere iyo raagageelle ee hirshabeelle oo hay-adda sodmo kula wareegay deeqda raashinka iyo kuma hadnagay garab istaag iyo markaasan suubiyan walaalo tabaalaysan hay-adda sodmo maamulshee waxaan u mahad celinayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka sodmo oo na siisay deeq raashina oo sagaal baabuura oo ay ugu tala gashay hirshabeelle degmada raagaceelle iyo deegaanka ku xeeran aad yo aadaan ugu mahad celinaynaa hay-addaas aadaan ugu mahad celinaynaa waa ku mahadsan tahay dadaalka ay samaysay waxaan rajaynaynaa inay sii waddo sii labuuji baarto waxaan u kaloon u mahad celinaa guddoomiyaha maxamuud macalin waa u mahad celinaya waana ku mahadsan yihiin waana ka guddoonna sagaal baabuuroo raashina shixnadahaas aadan uga guddoona waana ku mahadsan dadka loonku tiragalay inyo ku faa'idaysadaan deeqdoon yatan way baangataa fursad muhiime